bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaartana dhegaysata ay meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniyo how dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaalana la hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisiiyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan ina kala dayuban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wanaagsan ayana ood idinka leenahay akhyaartana dhegaysata ay caawa waa habeen axad ah isniina ay soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay labiyo tobanka bisha maarso sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobadan oo caawa idinkuugu soo gudbin doono barnaamijkeena wareega islamarkaasina aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doono guddiga difaaca aqalka sare ee soomaaliya oo maanta kulan la qaatay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda amniga iyo weliba taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyada nisa haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa kulamadaasi waxyaabihii lagaga hadlay qodobada kalean oo caawa idinla wadaagi doono islamarkaasina aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka wareegga wararka waxaa ka mid noqon doono hakad ku yimaaday howlgalladii ka dhanaa dagaalamayaasha al-shabaab ee ka soocanayay inta badan gobollada soomaaliya haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa falanqeyn ku aadan sababaha kalifay hakadka ku yimaaday howlgalladii ka dhanaha al-shabaab ama dagaalada ka dhanaha al-shabaab ee ka soconayay gobollada soomaaliya oo ay ciidamada xoogga dalka soomaaliya muddo kooban ay kala wareegeen dagaalyahanadaasi deegaano badan oo ka mid ah gudaha dalka qodobada kale aan idiin soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doono wasaaradda isgaarsiinta xukuumadda soomaaliya oo amar ku soo rogtay shirkadaha isgaarsiinta dalka haddaba amarkan lagu soo rogay shirkadaha isgaarsiinta ayaanu idiin soo baahin doonaa si la mida waxaan idinla wadaagi doonaa ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa daraawiishta jubbaland oo howlgallo ka fuliyey qeybo ka mid ah gobolka jubbada hoose iyo dowladda soomaaliya oo sheegtay in howlgalladaasi lagu dilay dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab hub iyo sanadna lagaga furtay warkan dowladda federaalk soomaaliya ka soo baxay ayaanu caawa idiin soo gudbin doonaa qodobadaasi waxayna ku soo kordhay intaynu wareegga ku guda jirno ayaad caawa ka boga doontaan waa farsamadii cabdiwahaab cabduqaadir mar kale dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka sacraadiyaha dalsan ee muqdisho
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo wasnaa infajigan ayaa laga rabaa
waa hagaag meer walba waad joogtaan habeen wanaagsan ayay nudilenahay dhegeystayaal raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhegeysaneysaan muujada hirka dhirkeedu yahay kow iyo sagaashan dhibic shan migaartis qeybaha ugu horeeya ee wareega ayaanu caawa anba qaadi doonaa haddii aan ku bilaabno dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta amar culus dul dhigtay shirkadaha isgaarsiinta dalka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta soo saartay amar culus oo ku socdo shirkadaha isgaarsiinta dalka kadib kulan ay maanta isugu yimaadeen madaxda wasaaraddaasi magaalada muqdisho kaasi uu shir gudoomiyey wasiir jaamac xasan khaliif oo ah wasiirka wasaaraddaasi shirkan oo ahaa mid muhiim ah ayaa waxaa sidoo kale la sheegay inay goobjoog ay ka ahaayeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda xuseen axmed culusow iyo madax kale oo ka tirsan wasaaradda waxaana looga hadlay arrimaha la xiriira shaqada ay qabtaan dhammaan shirkadaha isgaarsiinta dalka wasaaradda waxay amartay in shirkadaha isgaarsiintu ay joojiyaan xadgudubyada ka dhaca dhexdooda taas oo sheegtay inay markaasi caqabad ay ku tahay hanaanka shaqo ee suuqa sidoo kale wasaaraddu waxa ay sheegtay in shirkadaha la farayo inaanay markaasi ka gudbi karin ee meelaha loo cayimay si loo ilaaliyo tartanka suuqa isgaarsiinta ayaa lagu yidhaahday warka maanta kasoo baxay waxaana ay sheegtay e, ama qoraal kooban oo kasoo baxay lagu yidhi waxaa dembi ah shirkadii lagu helaa in qalabkeedu laga sameeyo ama ay u badan tahay in ay markaasi e, sababaan faragelinta waxyeelada leh ee qalabka raadiyaha oo adeegyada isgaarsiinta ayaa lagu yidhi markaasi ama adeegyada isgaarsiinta ayaa lagu yidhi war qoraal ah oo kooban oo kasoo baxay dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda maanta wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda xukuumadda soomaaliya sidoo kale waxay ka dalbatay shirkadaha isgaarsiintu inay u hogaansamaan shuruucda u taala dalka si loo ilaaliyo baa layidhi qadadka isgaarsiinta shirkadaha isgaarsiintu waa inay u hogaansamaan dhammaan shuruucda iyo nidaamka ee dalka u yaalo mana jira baa layidhi shirkad markaasi ka guuri karto halka loo aasteeyey ilaa iyo amar markaasi guud inta uu kasoo baxayo ayaa lagu yidhaahday war-saxaafadeedkan kasoo baxay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda dhan kale wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda xukuumadda soomaaliya waxay shaaca ka qaaday in arrimaha isgaarsiintu ay si gaar ah mas-uul ay uga tahay hay-adda isgaarsiinta qaranka taas oo sheegtay in lagu dhisay sharciga isgaarsiinta qaranka sha- markaasi eber eber shan laba kun toddobiyo toban kaasi oo awood u siinayo in ay nidaamiso suuqa isgaarsiinta iyo teknolojiyadda dalka iyo weliba inay abuuri karto jabi ku habboon maalgashi daafurnaan iyo ilaalinta danaha macaamiisha ayaa bayaanka sidoo kale lagu yidhi hagaag warkan ee, kasoo baxay wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaana ahaa maanta fariintaasi loo diray hay-adaha isgaarsiinta kaasi oo la faray in markaasi ay ee, aanay ka gudbi karin ee, goobaha loo xadiday waa hagaag dhinaca kale haddii aanu fiirino maalmihii ugu dambeeyey qaybo badan oo ka mid ah dalka waxaa ka soocanayay howlgallo ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab iyada oo markaasi ee, bilihii dambe aan idhaahdee waxaa dalka ka soconaya howlgallo ka dhanaa al-shabaab iyadoo haatan lasoo warinayo in meelaha qaar howlgalladii ka socday uu hakad uu ku yimaaday howlgalladan hakadka uu ku yimaaday ayaa la sheegayaa inay markaasi eh, ama siyaabooyin kala duwan marka lagaga hadlayaa ciidamada dowladda federaalka soomaaliya muddo kooban ayay dagaalamayaasha al-shabaab ay kala wareegeen deegaano badan oo ka mid ah gobollada soomaaliya balse howlgallada ayaanan u soconin si la mid ah sidii ay ku bilowdeen waxaana aada laisku weydiinayaa sababta kaliftay in hakad uu ku yimaado dardarka oo uu howlgalka ka dhana al-shabaab uu ku socday islamarkaasina ee, haatan ee, si ka duwan sidii hore aanay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay ee, guulihii ay ka soo hoynayeen dagaalka ka dhana al-shabaab uusan sidii hore ahayn falanqeeyaasha amnigu waxa ay su-aal ay gelinayaan sababta ee, keentay in ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay hakiyaan ee dagaaladii ka dhanaa al-shabaab iyadoo la xasuusto in meel dhowr masaafo u jirto magaalada muqdisho ama dhowr boqoloo masaafo u jirto ee, magaalada muqdisho ciidamada dowladda federaalk soomaaliya inay muddo kooban ay ku guuleysteen in ay al-shabaab ay ka saaraan cabdiraxmaan saal oo ka falanqooda arrimaha amniga iyo siyaasadda geeska afrika ayaa waryaha dalsan cabdiwaxiid cabdulaahi waxa uu weydiiyey sababaha hakadka geliyey howlgalka ka dhanaa al-shabaab ee dalka ka socanayay
horta howlgalladan waxay soo bilowdeen wakhti hore waxaan dhihi karaa bishii ogos ee sanadkii hore ayay toos u- u bilowdeen kii sanadkii hore Eh, marxalad kala duwan buuna soo maray Eh, bilowgii hore qaabka ku bilowday iyo waxaa weeyaan macawisley iyo sidii macnaha hawshu ay u bilaabatay waxay ahayd arrin ka bilaabatay een, dagaalkii ka dhacay bakool ay al-shabaab isku dayeen inay gudaha galaan deegaanka soomaalida ee raacsan een, ethoobia dagaalka een, al-shabaab waa lagaga guuleystay markii laga guuleystay dagaalka wuxuu u wareegay eh, xagga hiiraan oo shacabki waxay arkeen in las- nimankan laska dhicin karo Een, qoladan eh, laftooda een, kililka ama eh, kililka shabaab Eh, laftooda qeyb bay ka noqdeen oo hiiraan iyo laftooda way garab istaageen dagaalka markuu bilowday eh, xukuumaddu eh, waxay isla markiiba go-aan qaaatay inay dagaalkan ay qeyb ka noqoto Eh, dagaalkii markaa saas horta ku bilowday runtii waktigaa laga soo bilaabay dee shabeellaha dhex waa ku wareegay eh, haddana waa ku galguduud u wareegay dagaaladii marka waktigaa laga soo bilaabay ilaa hadda socday Eh, runtii guulo badan ayuu xaqiijiyey oo ay ka mid tahay dhul fara badan oo eh, shan iyo toban sano ayna dowladda gacanta ku helin in gacanta lagu dhigo in maanta afar boqol oo kilomitr oo waxaa weeyaan dhul la eg oo muqdisho ka fog in gacanta lagu dhigo in magaalooyin waaweyn sida xardheer oo kale oo magaalo istiraatiiji ahayd oo nimankaas al-shabaab dekad u ahayd ee laga yaaba inay hub kasoo deji- kasoo dejisan jireen ee, ma garanaysaa dhul oo weliba laga yaaba in ee, dadkan yaman ka yamanaya ee ajaanibta laftoodu ay meeshaas kusoo haagi jireen dhulkaasoo dhul istraatiij magaalada istraatiiji ahaydna in ee, gacanta lagu dhigo waa arrin runtii waxay ahayd ee, dhabarjab weyn ku ahayd iyo magaalooyin kale waaweyn ee muhiimka ah ee ka dhacay ee laga xoreeyey shabeellaha ee dhexe iyo hiiraan ee bariga een, ee, beledweyne ee, iyo galguduud oo lafteeda mudug ee, meelo ka tirsan een, galguduud meelo ka tirsan dhulkaa intaa la eg ee, runtii guulo weyn baa laga gaadhay Ee, waxaa ka mid ah guulaha in shacabkii iyo dowladdu ee, xukuumaddu ama dowladda heer federaal iyo heer maamul goboleed inay isla jaan qaadeen oo- oo waxaa weeyaan kaalintooda ay garteen hadda ka horna ayna taa jirin Ee, in hal hal cadow oo uu soomaaliya leeyahayna in la fahmay inay al-shabaab yihiin taana ay xukuumaddu ku guuleysatay in shacabka ay ku qanciso Ee, waxay kaloo keentay in xukuumaddii ee, muxaafidiintii ama xukuumadda ama mucaaradka laftoodu in ay arkeen in arrintan ay muhiim tahay arrin national eh, interest security oo amni qowmi soomaaliya yahay in laga midoobo oo nimankan la iska waxeeyay waxay kaloo keentay in beesha caalamka laftoodu ay arkeen in ay soomaaliya caaboon tahay oo ay diyaar u tahay inay nimankan eh, al-shabaab iska dhiciso dhulka ay haystaan ay ka xoreyso eh, soomaaliyana ay mudan tahay in ma garanaysa la garab istaaga taasaa keentay marka in eh, mada- eh, dalalka soomaaliya deriska lahaa frontline stateska in markaa shir madaxeed lagu qabto muqdisho kaasoo ahaa shirkii ugu horeeyey oo weliba ay qayb ka noqdaan ee, dagaalkan hadda ay- ay soomaaliya kula jirto al-shabaab kadibna xataa ciidamada atmis ay maalin dhaweyto een, een, een, ninka haysta operationka ciidamada atmis in uu ku dhawaaqo in atmis ay qayb ka noqonayso marxaladda labaad in ay ee, ay qayb ka noqonayso arrimahaas oo dhan marka waxay keenayaan runtii waa arrimo guul ah oo oo muhiim u ah in soomaaliya ee, inay jidkii saxda ah ku taagan tahay dabcan xoreyntanu ee, marxalad badan bay soo martay oo waxaa weeyaan jiritaanka dowladda soomaaliya maalin maalinba wax baa la qabanayay laakiin runtii hadda waxyaabahan hadda la qabanhayo waa waxyaabihii ugu waaweynaa ee ugu muhiimsanaa oo ahaba in shacabkii iyo d- xukuumaddii isa jaanqaadeen ee meesha cabsidii ay ka baxday ee, taas haddee waa waa guulo la- la la arko oo aan la qarin karin wey oo runtii muhiim ah waa gartay Een, dagaaladan markii ay bilowdeen si dardar leh bay ku socdeen oo guulo isxigxigay ay ciidamada een, dowladda iyo weliba dadka deegaanka iyagoo kaashanaya kuwa macawisleyda ah Een, hadda waxaad moodaa in dagaaladii ay shiiqeen marka maxaa caqabadaha oo jira
Een, ana ma dhihi karo way shaqeen laakiin hakad baa galay hakadkaa galena waxaan ku fasiri karaa dhowr arrin waa midda koowaad ee guulaha waaweyn ee ay xukuumaddu gaartay dhalisay ee heer federaal iyo heer maamul goboleed waa qodob oo ay noqonayso markii guulaha la gaadhay in la nasto wax yar nasashaduna waxaa weeyaan waxay ka mid tahay qayb ka mid ah dagaalka macnaa waa in la isdiyaariyo waaye Ee, midda kale waa dareemaysaa ee, logistic iyo dhaqaalo fara badan iyo kharash badan bay u baahan tahay marka iyada lafteeda in dib la iskugu noqdo oo la qiimeeyo eh, oo dhaqaala iyo magaranaysa awood in la raadsadana wax meesha ku jira way tahay midda saddexaad waxaa lagu mashquulay dhulkii la xoreeyey in maamul loo sameeyo oo markaa maamul loo sameeyo oo wixii adeega la gaarsiin kara dadka adeega la gaarsiiyo ee dadka lasii wacyigeliyo ayay ma- ayay magaranaysaa ayay meesha ay ay qayb ka tahay midda kale waxaa weeyaan in eh, ciidamada atmis ee dalka jooga iyo wadamada dariska ah ee ay saameynta dhabtaha ay eh, al-shabaab laftooda ay ku yeelan karaan ama ay ku leeyihiin laftooda in la dareensiiyo inay qayb ka noqdaan dagaalka marka marxaladda ugu dambeysa ay noqoto marxalad soo afjaridaha oo meelaha hadda ugu muhiimsan ay joogaan hadday noqoto southwest hadday noqoto jubbaland ay ka joogaan hadday noqoto meesha ay galmudug oo kale ay ay- ay meelo yar bay ka joogaan baan filaya oo aan magan sii badnayn iyo galbeedka een, ee, beledweyne in magaranaysaa ee, lagu qaado weerar oo markaas ay noqoto ee, marxaladdii ugu dambeysay marka waa diyaargarow ay ku jirto een, xukuumaddu ay ku jirto ee, waxaana dhinacna waa la dhihi karaa caqabada weeye waa taxadiyaad laakiin dhinaca kale waxaa markaad ka fiiriso waa diyaargarow lagu jiro weeye waxaana muhiim ah marka inaan dagaalka la joojinin taasaa muhiim ah yani haddii laba usbuuc ama saddex usbuuc ama ay bil waxdu hakaday waxaa weeyaan waxaa muhiim ah dagaalku inuusan joogsanin oo aanan fursad la siinin ayaa muhiim ah oo horey markaas ee, loo socdo waa gartay een, xeelad baad ku tilmaantay een, nasashada marka dad badan dhinaca amniga iyaguna ka faallooda waxay ku tilmaamayaan in ay dib isu soo abaabuli karaan maku muuqata way muuqataa Eh, way muuqataa inay dib isu soo abaabuli karaan maxaa yeelay eh, weerarada rogaal ciriska ah ay ku soo qaadayaan ciidamada dowladda xarumaha meelaha ay joogaan ama ha noqoto een- een- een meelaha hadda lagu xoreeyey een iyaga oo hirshabeelle iyo galmudug ama ha noqoto maalintii dhoweetay ee janaay cabdale ay weerar ka soo qaadeen waxay muujinaysaa weli nimanku inay caaboon yihiin inay dhiiran yihiin in ay haystaan maleeshiyaad iyo ciidan ay wax ay ay ku- wax ku dhibaateyn karaan in kh- hub iyo kharash ay haystaan macnaha lama dhaliilsan karo nimanka lama odhan karo waxba gacanta kuma hayaan waxbay gacanta ku hayaan weli meelay maamulaan dhul bay maamulaan abaabul bay sameynahayaan waxaa weeyaan xataa waxaa laga yaabaa meelaha kale ee nabadgelyada ah sida caasimada iyo magaalooyin kale ee degan inay xataa ay ka- ay ka fuliyaan weeraro iyagoo markaas em, fariin dirahaya weli waan jirnaa laakiin xaqiiqadu waxay tahay sidii hore nimanku ma aha oo awoodo fara badan ay lahaayeen ma- ma haystaan Eh, xagga dhaqaalaha hadday noqoto iyo xagga ciidanka hadday noqoto haddana laakiin eh, waa waa wax muuqda waaye arrimahaas marka een, sidii loogala loola tacaamuli lahaa ama istaraatiijiyad eh, lagu soo afjarayo weeraradan ay ay qaadahayaan sida een, subaxdii oo kale ay qaadahayaan istaraatiijiyad lagu soo afjaro waxay tahay oo keliya waa in weerarka la wado weerarka markii la wado waxaa la gaarsiinayaa in magaalooyinka oo oo dhan iyo dhulka ay haystaan horta gacanta lagu dhigo hubka ay haystaan waa in gacanta lagu dhigo ma garatay shacabkii markaas ay meesha areadana dowladda dowladda la wareegaysa Eh, kadibna waxay noqonaysaa in magaalooyinka xataa hadday usoo farxadaan in istaraatiijiyad kale ay jirto oo xagga een, eh, nabad sugidda ama xagga security-ga oo iyagana lasoo qabqabto waxaa middaa laakiin eh, garab socon karta tan oo istaraatiijiyadan ku saabsan xagga dhaqaalaha midda ku saabsan xagga eh, maskaxda iyo dagaalkan afkaarta eh, ay culimadu iyo ducaadu ay qayb weyn ka noqonayaan arrimahaas oo dhan baa isku xiran marka marka iyo wa- iyo weliba eh, mid kalaan mar kalaan ka sali doonaa iyo dow- dowladdu lafta xukuumadda lafteedu in ay muujiso een, een, ma garanaysaa in ay shacabka iyadu ay maamulayso taana waa muhiim waa tahay arrintan aad ka dhawaajisay oo weerarada eh, al-shabaab ay ku bartilmaameedsadaan fariisimaha ciidamada dowladda siiba weliba eh, xilliyada salaadii oo kale marka inta dagaalada ka socdeen gobollada galmudug iyo hirshabeelle intaba marka maxaa laga baran karaa weerarada oo xilligaas gaadmada ah Een, horta weeraradan waa weeraro isu eg Ee, markay bilaabanahayaan iyo qaraxyada la adeegsanayo iyo oo baabuur ah u badan iyo dagaalku markaas ee, si life ah u bilaabanaya horta waa wax isu wada eg waaye waxaa marka isu wada eg ee, waa in laga faa'iido istaraatiijiyadan mid lagaga hortagi horta waa in la keeno meesha eh, waxna waa wax oo sirdoon iyo xog la xidhiidha badanaa waa la helaa inay nimanku soo weerarayaan meesha meelaha lasoo weerarayo xogtooda badanaa waa la helaa midda kale waxaa weeyaan meesha ciidanku u degan yahay iyo qaabka u degan yahay baa u baahan in ay dib loo fiiriyo waana arrin ciidan la xidhiidha ee khubarada ciidanka la xidhiidha ee dadkan de- ee xerooyinka markii la degayo qaabka loo degayo la xidhiidha ee waa- yaa muhiim aha waayo meeshu in tahay meel la deganaa in badan oo laga yaabo markaas inuu guuleysto in qaab loo habeeyo iyo inay tahay meel la degan yahay bil ama ka yar oo laxusba lagu yahay taana waa- waa wax meesha ku jira wey iyo jidadka soo gala iyo meelaha soo gala wax meesha ku jira waay iyo qaabka ciidamadu ma garanaysaa ay ay ay ay iskaga caabin laha iskaga difaaci lahaayeen waxyaabaha horta muhiimka ee aada loo sheegay waxaa weeyaan waktigaas waa la jiifaa marka waktigaa haddii la jiifo ee, waxaa weeyaan waa qof jiifa oo lasoo weeraray ee, welibana qaraxyadan la adeegsanayo waa qaraxyo oo xoog la waaye oo aan sawaariikh iyo gantaallo aan ka dhabaqiirin marka laga yaabo haddii qarax iyo laba ay timaado waxa- wixii inay noqoto ee, in iskudaxyaac iyo ay noqoto iyo dagaal gacmaha lasula tago inay dhacdo arrintaa marka waa arrin oo la xidhiidha xiriir la leh ee, ma garanaysaa een, ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo weliba iyo wasaaradda gaashaandhigga iyo inay si fiican u daracsiiyaan oo u waxayaan waa muhiim marka taas macnaha waxaa weeyaan wax lagu soo abjari kara waxaa weeyaan dagaalka inuu socdo oo meelahaas ee, laga soo weerarayo in la- waa muhiim midda kale in la sameeya ciidan wareega oo mobile team la yihahdo oo wareega oo waxaa weeyaan asaga aan xerada aan joogin waa inuu jiro oo waxaa weeyaan tiro fiican leh oo xerada meel ka baxsan joogi kara ama nimanka ayaga weerari kara mashquulin kara ee, waa inay jiraan oo si markaas ay nimankan ayna fursad u helin inay soo waxeeyaan midda kale waa inaana fursad la siinin oo ay isku soo abaabulaan waa in la siinin meelaha qaarkoodna waxaad dareemi kartaa marka ay waxa same- ay sameynayaan nimankoodii ciidan bay leeyihiin hubkoodii waxaa weeyaan lagama qaadanin ee, meelaha qaarkood ee, waxaa laga yaabaa inaan hubka laga qaadanin hubkan kale ay qabsanayaan ee, ama ay ay la wareegayaan ee xeerada ay ka qaadanayaan maalinka qaarkoodna waa waxay dib u adeegsanayaan marka arrintaas ee, runtii waxay u baahan tahay istaraatiijiyad muhiim ay u baahan tahay ee, mana aha ma garanaysaa inaan laga faa'iidaysan waa in laga faa'iidaysay u baahan tahay inay soo noqnoqoto mar kastana ee, waa arrin u baahan in caqiidada ciidanka ciidan kasta caqiiduu leeyahay caqiidada oo lagu dagaalamo hadday noqoto mid wadaniyaed hadday noqoto mid diin caqiida hadday noqoto dhaqanka ciidanka ee, disbiliinka iyo anshaxa askariga ee, waxaa aada uga hadlaa maalan qaad baa la cunaa qaad baa la cunaa macno ma keenayso qofka asagoo qaad cuna ayaa laga yaabaa inuu magaranaysa hadduu leadershiba helo ee, inuu magaranaysa wax badan uu ee, la xaliyo marka waxyaabaha ugu muhiimsan waxay tahay focuska in la saaro saraakiisha marka meesha xukunta saraakiisha meesha xukunta mas-uuliyad badan baa saaran xogtii waa hayaa hadduu xogtii haya waa inuu la seexanayaa ciidankiisa ma- waa inuu dagaal geliyo ciidankiisa waa inuu kala habeeyo oo meelo kala duwan waa inuu fadhiisiiyo meeshan gaariga muxuu soo gaarayaaba gaari intuusa soo gaarin meel kale waa inuu gaariga ku qarxo waa inay gudad jiraan waa inay jiraan ciidan oo waxaa weeyaan ee, mufaajaca ku samayn kara oo waxaa weeyaan meeshaaba ku hakin kara waa inay jiraan marka istaraatiijiyadda dagaalka oo operationka ah ayaa muhiim ah in saraakiil loo helo oo cilmigaa bartay wayna jiraan marka cilmigaa waa in la fuliyo midda kale markii adiga aad meel degayso yani waxaa weeyaan anaga ciidankeena waxaa saaran cunuqabateyn baa saaran cunuqabateynta saaran waxaa weeyaan wax fara badan oo maanta aan isticmaali lahayn ma haysano waxa- waxaa weeyaan ee, marka cunuqabateynta ee, hadda maalan ciidamada ee, a- ee, amisom oo kale ama atmis weeraradan in lagu sameeyo waa- waa- waa- waa waa dhif waay maxaa yeelay qaab bay u dhisan yihiin ma garatay marka ciidamadeennan waa ciidamo eh, waxay haystaan small armies waxay haystaan iyaguna haystaan dhulkay degan yihiin dhul open oo furan waaye oo wax kasta lagu soo weerari karo Eh, waxaa weeyaan intelligenciga oo waxaa weeyaan xaggan oo droneska ama diyaaradaha ama ama in la sii hormariyana waxaad moodaa weli meeshii la gaaray eh, meeshii la rabay lama gaarin Eh, marka arrimahaas oo dhan baa u baahan in workshopyo laga qabto daraasad laga sameeyo eh, ayaa muhiim ah laakiin guud ahaan waxa hadda hadda wax baa ina haya waxa maanta ku haya eh, xalkeedu waxa weeyaan in weerarkan la- la- dib loo bilaabo xamadan dib loo bilaabo meelaha ay haystaan ee jubbaland iyo southwest iyo dalka haystaana gacanta lagu dhigo Eh, arrintaasaa muhiima hortay oo u baahan in aanan laga cabsanine meesha khalad khalalka uu ku jira waxaa weeyaan yani eh, farta lagu fiiqo Eh, kadibna waxaa weeyaan saraakiisha ku guulaystay inay isdifaacaanna la abaalmari la dalacsiiyo kuwa ku fashilmay in ay xerooyinkooda difaacaanna dee iyadana waxaa weeyaan ciqaabtooda la mariyo oo la yidhaahdo adiga ma- ma mudin inaad ciidanka eh, hogaamiso ma mudin inaad ciidanka dagaalgeliso ma mudin inaad waayo ciidankaaga baa la baabinaya marka maxaad meesha ku jirtaa marka yani midda kale waxaa laga yaabaa in ay jirto isla qabsi la-aan xataa saraakiisha qaarkood oo laga yaabaa ma garanaysaa inay isku dhacsan yihiin khilaafaad inu jira laga yaabaa waxaa laga yaabaa ma garanaysa waxaan loo baahnayn waxaa laga yaabaa eh, connectionkii iyo eh, inuusan sax ahayn isgaarsiinta waxaa laga yaabaa wax fara badan baa u baahan in runtii la baadho oo- ay u baahan tahay ma aha ma garanaysaa yani wax hadda si eh, taraf ah ama si eh, looga looga hadli karo waxaan waxay u baahan tahay in si dhib waa in mas-uuliyad ay qaado yaa waxaan ka dambeeyey waayo adiga aad aad aad aad u haystaa darajooyinka waayo aad waxaa weeyaan maxaa lagu soo baray waa ma garanaysa waayo ninkan ku ku soo weeraraya ka- kaama aqoon badno laakiin wuxuu ku dagaalamaya waa caqiido oo oo diin manxuuf ku dagaalamaya laakiin haddana tii oo ciidanka eh, wuxuu bartayba ku dagaalamaya marka waxaa weeyaan waayo markaa us- aad u jiftaa way u jiftaa niska dambe maad niska dambe ba- maad ciidanka qaybist marka waxyaabaha waxay u baahan tahay in laga faa'iidaysto u baahan tahay arrintaas waa gartay Een, waxaan ognahay in al-shabaab deegaanada hadda laga qabsaday ee ugu dambeeyey in ka badan shan iyo toban sannadood in ay maamulayeen een, waxaan fahmi karnaa in cunugii ku dhashay xukunka al-shabaab inuu ku qaangaaray marka meelahaas oo kale oo laga qabsaday maxaa looga baahan yahay xukuumadda
horta waxyaabaha khatarta ee taagan bay ka mid tahay yani een, qofka haddaad ula dagaalamayso si physically ah ama aad feertamaysaan ama aad legdamaysaan ama xabad aad isku dhufanaysaan waad kala bixaysaan waad kala adkaan kartaa laakiin haddii ay jirto qofka maskaxdiisii hadday buuxdo oo dhaansan tahay faham khaldana lagu tarbiyey lagu aababiyey waa khatar waaye si qofka loo daweeyo waxay marka u baahan tahay afka yani shacabkaas ama meelaha la joogo waxay u badan tahay dad ka tirsan inay nimanka ku saamoobeen waxaa laga yaabaa ma- macaahid bay leeyihiin maraakis bay leeyihiin oo dadka wax lagu baro ma fahantay yani manhaj bay leeyihin dadka wax lagu ba- ay- ay- ay bartaan bay leeyihiin waxaa laga yaabaa odayaashii meesha joogay in eh, maadaama oo shan iyo toban sano ay la joogaan nimanka ay diris leeyihiin laga yaabo waxaa la barhaya inay qaarkood iska aaminaan baa laga yaabaa Eh, eh, waxaa laga yaabaa eh, waxyaabaha qaarkood ay sameynayaan in dadku ay isdhahaan ama si dan masaalix interest ahaan inay ugu xirmaan xagga dhaqaalaha Eh, oo laga yaabaa inay ganacsi ahaan ay dhaqaalaha ku gana- ku ganacsadaan waxaa laga yaabaa qofku inuu maganaysaa shaqaba ay siiyaan oo dhaqaala uu kasoo galo interest waxaa laga yaaba inuusan aaminsaniin waxyaabahaas oo dhan marka waxay u baahan tahay waa dhowr arrin waaye midna wax ay dowladdu leedahay waa inay meesha maamul ka samayso dadka oday dhaqameedkaha iyo dad dhalinyarada iyo haweenka iyo waxaasoo dhanna la, la habeeyo oo la tawjiihiyo waxbarasho meesha la geeyo wixii adeega ay dowladdu awoodona meesha ay bixiso haday noqoto caafimaadkii haday noqoto waxbarashadii haday noqoto securitigii shacabkan waa inuusan maamulkan iyo ciidankan cusuba u yimid waa inuusan dhib ku noqonin waa inuu u noqdo khayr inuu u furo albaab wanaagsan inuu u furo inay wada shaqeeyaan waa dowladii- dowladdan dowladdiinii weeye albaabkaas waa taliban taa waa- taa waa mid midda kale eh, waxaa weeyaan dadka markii meesha la wareego dad fara badanoo waxaa jira ay qasab tahay in shacabka laga ilaaliyo oo lagu sii dhex- dhexdeginin marka hay-adaha dowladda ee arrimaha la xidhiidha dadka waa inay soo qaadaan xarumo ay gaar u ah waa in la geeyo lagu dhaqan celiyo la baro yani shareecada islaamka fahamka saxdaa la baro wixii lagu shubay shan iyo toban sana laga daadiyo kadib ayagoo dabiici oo caadi ah oo dadka dadka eh, aaminsan dowladooda oo shacabka la noolaan kara in la soo daayo ayay noqonaysaa ma fahantay Eh, eh, arrimaha la xidhiidha xagga taana waxaa qayb ka noqon kara culimada iyo ducaadda waana muhim runta waxaa tan muhim ahaa shirkii culimmada ee xamar lagu qabtay wixii ka soo baxay in la fuliyo waa muhim Yani waxaa weeyaan eh, waxayna muhiim u tahay in ma garanaysaa dee me- shacabka soomaaliya waa shacab muslima waaye meel kasta culimaa joogta meel kasta ducaad baa joogta meel kasta waxaa weeyaan arrimahaas marka waxaa muhiim ah tahayna in la fuliyo wax meesha ku jira way tahay marka runtii waxyaabaha ugu khataraha ugu muhiimsan dhulkaa markii la xoreeyo weli khatarihi way taagan yihiin marka arrimaha aan kuu sheegayo waa in tallaabooyinka la qaato si markaas ay dowladdu u hananto dadka yani dadka fiiri qofka mar marna waxaad ku hanan kartaa maskaxdiisa qofka maskaxdiisa hanan kartaa maskaxdiisa markaa hananayso waa marka aad wax ka daadiso wixii khal- khalada ku jiray dastuurkii aad u barto wadanidii aad barto dowladnimadii aad barto adeegii aad siiso waa waa- waa mugtahay taa loo baahan yahay waxna waa inaad qofka kasbata calooshiisa qof baahan maxaad u sheegi qofka baahan waa inaad baahidii aa- wixii waa inaad awo- waa inaad baahi siiso waa inaad cunto siiso waa inaad caafimaad gaadhsiiso waa inaad dadka waxaa weyaan xataa haddii j- waxaa laga yaaba dhul dhan inuu yahayba dhul aan la geli karinba waddo male from lixdanka ilaa hadda waddo male ma garatay macnaha waa inaad ku fikirto dadka inaad nolol su- u samayso horta sideeda banaanba dibuu ku sheegahay sideeda banaanba waxan oo dhan wuxuu ku wareegayaa qofka dowladdan oo dhan waxay ka shaqaynayso xataa kuwan dad shacabka layanhaya waxa ay ku fikiraan oo dhan waa qofka waa muwaadinka soomaalida wey muwaadinka soomaalida nolol buu u baahan yahay marka marka muwaadin ilaa lixdankii ilaa maanta aana dowlad arag ka waran meelaha qaarkood aan ka hadlayna dowlad ma arag maana dowladdiisu waa qabiilkiisa waaye marka taas marka waxay ii keenaysaa marka in ay dowladdu qaadato kaalintii qabaaisha qabaaishu waxyaabaha hoose ay isku ekaadaan laakiin kaalintii qabi- qabiilka waa inay dowladdu qaadato oo ah shaqo in dhalinyarada loo abuuro oo ah in maamul loo sameeyo oo ah in beelaha la kalaaliyo oo ah in dadka eh, adeeg la siiyo waan dareemi karaa waana ogahay inay xukuumaddu awood badan u lahayn in wax kasta ay qabato laakiin waa in xukuumaddu ay ku fikirto wasaarad kasta shaqada ayada ay leedahay waa inay diyaar u noqoto in meelaha la xoreeyey la gaarsiiyo adeegeeda ay gaarsiiso ma aha in la fadhiyo
waa gartay Een, dowladdu waxay sheegtay in hadda wejigii labaad howlgallada al-shabaab lagula dagaalamayay la soo gebagabeeyey haddana la qaadi doono wejiga labaad ee dagaalada inkastoo haddana bil ramadaan soo wajahan tahay waraysi la taliyaha amniga madaxweynaha uu bixiyey waa dhageysatay Een, madaxweynahana hadda dabcan wadamo badan uu tagay oo taageero uu ku raadinaya wejiga labaad marka Een, koonfur galbeed iyo jubbaland waxaa la sheegaa in meelaha ay u xooga badan yihiin al-shabaab hadda ay yihiin marka howlgalladii wejiga koowaad iyo midka labaad markaad isbarbar dhigto ma ka dhib yaraan karaa
haa waxaan aaminsanahay howlgallada wejiga labaad inuu ka fududaan doono wejigii hore ayaan aaminsanahay sidee Ah, sida maanaa wejigii hore wuxuu ahaa nimankan ayaga oon dagaal lagu qaadin laga soo bilaabo laba kun iyo lix iyo tobanka kasoo bilow lix iyo tobanka ka- ilaana d- doorasha la gelaya mogta lix iyo tobanka laga soo bilaabo ilaa ilaa o- ilaa august laba kun laba iyo labaatankii daga- nimanka dagaal lama gelin niman oo dhaqaale helay oo waxaa weeyaan markii ay qaraxii soobe ay geysteen eh, laba kun iyo toddobiyo tobankii bisha oktoobar yani shacabku dad bad- dad badan baa isdhiibay waayo waxaa dhacay waxaan dhici jirin markaasay bilaabeen inay dhaqaale badan qaadaan ah, al-shabaab dhaqaalihii way qaadeen ciidan ba habaysteen niman oo kibirsan oo meel kasta marhaya oo dadka laynaya oo intaas ayay ahaayeen wax laga qaban karin hawar raqmi ayaa ayaa- ayaa muuqatay oo macnaha waab halka ma- waxaa la gaaray in la isdhiiba yaa lagu dhawaaday oo ciidan xataa ciidamada lagu talagalaa waxyaaba kale loo adeegsanayay hadda marka in waxaas derbiga in la jebiyey oo dhul intaa lega laga qabsaday oo intaasoo qof oo al-shabaabah la dilay dhulka aan ka sheekeynaya shan iyo toban sano gacanta lagu dhigay waxa weeyaan marxa- oo ay xukuumaddu ay ku qancisa beesha caalamka waan dagaalami karnaa oo caalamka ku qancay oo waxa weeyaan eh, shacabkii iyo xukuumaddii isa jaan qaadeen yani marxaladii ugu adkeyd bay ahayd waa laga soo gudbay hadda maanta marxaladda labaad haddayba atoms ay qayb ka tahay dagaalka ciidamada kale la sheegayo ee, xuduudaha ka soo gudbay oo- oo oo iy- iyaga oo idan ka helay ama ogolaansho ka helay soomaaliya ay qayb ka noqonayaan Ee, waxaa weeyaan ciidamadii daraawiishta ay joogaan maamul goboleedka jubbaland iyo iyo iyo south west iyo weliba een, galmudug meelaha mu- muhiim ay kaga- ay hadda ka joogaan Ee, iyo hirshabeelle qaybtan oo galbeedka beledweyne waxaa weeyaan waxaan isleeyahay marxaladan way way fududahay midna waan kuu sheegayaa dagaalka rabadaan ku fiican yahay kaaka ramadaan ayagoo dagaalka ramadaanka rabaa inay xoojiyaan kuwaas dee adina dama- ramadaanka xooji ilan haddaad dhimato janaad u gelaysaa adaa dad dhimato adoo askari soomaaliya dad dhimato jannada gelisa way waxaad difaacaysa waa dalkaagii diintaadii shacabkaagii baad difaacaysaa ma fahantay marka waxaan isleeyahay aniga waktigii ugu fiicnaa baa lagu jiraa marxaladda labaadna waa marxalad runtii ka muhiimsan marxaladdii hore marxaladda labaad in la guulaysto waa lagu qasmayaba khiyaar kale ma jiro marxaladda labaad in la guulaysto oo waxaa weeyaan awooddii la haystay mid laba jibaala shan jibaalaha lagu sii daro oo q- ciidamadan eh, eh, atmis iyo kuwa kale ay qayb ka noqdaan yani waxa weeyaan waa laga maarmaan haddii kale waxaa weeyaan yani m- yaa yaa yaa nabadgeli makinya makinya nabadgelisa oo bil kasta bil kasta ay ka fuliyaan dagaalo eh, niman la yidhahdo jeesh ayman ay ka fuliyaan dagaalo ay ka fuliyaan xeedka E- Ethiopia waxaa weeyaan haddii July ay joojisay oo ay eh, s- eh, last year ma kula tahay weli inay aaminsan yihiin ciidamo la yidhaahdo jeishu cusra ama la yidhaahdo jeish eh, liwaa zubayr la yidhaahdo baa diyaarsan ma kula tahay inay haddii markii hore ay fashilmeen nimankan ma istaagayaan waxay rabaan inay mar labaad ay galaan ethoobia oo dadka muslimiinta ee faraha badan ee ee oromada ahaa intii la dhex galo inay waxyaabo kale kusoo abuuraan ayaa loo baahan yahay oo dhaha annagaa geeska afrika haysana midda kale nimankan waa nimanka ugu xoog badan markii alqaacida la leeyahay alqaacida caalamka marka laga sheekeynayo ashaab ninka ugu xoog badan waaye dhaqaalahooda dalka dal gudihiisa ka helaan ayaga ayaa fan garaya xataa alqaacida dhaqaalaha ayagaa siiya kuwa yaman jooga ashaaba siiyaha marka nimanka dadku dadku waxay moodi nimanka inay niman yar nimankan waa niman oo waxaa weeyaan la la jaan qaaday Soomaaliya oo dhul badan nahay qabsaday oo dhaqankii fa- fahamsan oo waxaa weeyaan dadkii dad ay cabsi geliyaan oo ay xabad ay ku cabsi geliyaan dad ay dhaqaale siiyaan dad ma garanaysaa dhihin minority party-na waa in la liidaaye aara goosanayo iyagana soo dhexgala intaasoo balaayo qurmo isku jira waay ma fahamtay marka nimankan marka waxay u baahan yihiin in saa loo fahmo oo challenge lagu sameeyo lana soo afjaro ayay u baahan yihiin marxaladda labaad
waa gartay een, ugu dambayntii cabdiraxmaan sahal yuusuf nin wax badan ka qor ayaa tahay arrimaha amniga geeska afrika een, al-shabaab ma la soo afjari karaa
ha al-shabaab waa lasoo afjari karaa mana aha een, al-shabaab eh, dadkii ugu horreeyey ama gruubka ugu horreeyey oo loo soo afjari maaha waxaan ku siinayaa tusaale ciraaq baan ku siinayaa ciraaq daacish waxaa weeyaan shacab dhan iyo qabaa'il dhan ayay heleen hubka ciidamada ciraaq ee waxaa weeyaan eh, la siiyey eh, siddeetan boqolkiiba gacanta ku dhigeen ma fahamtay waxaa weeyaan dhaqaale aan inaba laga sheekin helin waxaa lagu soo afjaray lix bilood waxaa lix bilood lagu soo afjaray saddex kooxood baa si jaan qaaday ciidankii dowladda iyo maleeshiyaadkii iyo saxawaadkii eh, shacabka ciraaq labo iyo beesha caalamka oo garib istaagtay oo maraykan hogaaminayo waa la soo afjaray waxaa lagu soo afjaray lix bilood gudahood lagu soo afjaray innaga marka oo ciidan haysana federaal iyo daraawiish markii la isku daro aan siddeetan kun ka yareen atbis ay joogaan ciidamadan kale hadda la sheegay ay soo galeen innagana istijaabinay oo laga takhalusay oo intaasoo dhul gacanta lagu dhigay ma fahantay beesha caalamka hadda ay inoo soo jeedo oo laga yaabo hadda inay sii hore ay dha- ay- ay ay dhaanto al-shabaab waa la soo afjari karaa dhulka weliba dhulkeena waa dhul oo dhul oo bannaan wa buuraley ay galaan iyo godada ay galaan iyo meelo kale ku caraar male waad baacsani ma fahantay waxay haystaanna waxa weeyaan waa isla waxyaabahaas waay ma fahantay oo gacan- gacanta lagu dhigayo nimankan military ahaan waa loo baabiin karaa waxaa la gaarsiin karaa marxalad kooxa kooxa yar oo meel lagu sheeg sheego oo unug baa meeshaa marta iyo toban baa meeshaa marta iyo oo oo- oo magaranaysaa ayaa la gaarsiin karaa ayaa la gaarsiin doonaa ayadana loo ayadana ay- ayadana la sameeyo ciidan wareega oo shan kun aha oo meel kasta gala ma fahantay midda kale markii shacabka waxaan laga qaado kii beerlidaha wuu kula shaqayn kii xoolidaha way kula wuu kula shaqaynaya kii ganacsiga wuu kula shaqayn kii gaariga ku eh, macnaha ku shaqaysanaya ee intuu muqdisho ka baxo oo baydhabo tegayo muqdisho ka baxo kismaayo tegayo wuu kula shaqayn midda kale wax xog oo hoostiraha ma jirto waa qasoomaysa haddii ay noqoto dhaqaalahana sharciga dhaqaalaha la ansixiyey oo la la dagaalanka argixisada waa la soo qof kasta la wadiinaya wareer kaale adiga dhaqaalaha inta keentay gurigan eh, maxaa ku dhistay waa la shaqaanaya hebel hebel waa la soo diraya waa la shaqaanaa waa la waa wixii dhaqaalaha waa iyadoo la ilaalinayo xuquuqda shacabka oo xa- muwaadinka lagu xadgudbeen lagu xadgudbeenin taana waxaa weeyaan saasa loo loo- loo soo rawaxnay midaan kuu sheegaya arrintan oo ku saabsan in la ansixiyo dadku ay ID kaar qaataan oo la ansixiyey oo kaarkan oo oo magaan casriga la qaato waxaa weeyaan lafteedu waxay qayb ka noqonaysaa in isgaarsiinta marka adu aad qaadanayso telefoonkaad qaadanayso in aad magaranaysaa eh, eh, waxaa tahay in lagu sawiro yani meel kasta marka waa waa waxyaaba iskaabahaya waaye marka yes ha nimanka waa lasoo afjari karaa military ahaan waxaa weeyaan eh, wixii ka dambeeya oo oo la xidhiidha xagga afkaarta iyo xagga manhajka iyo magaranaysaana waa la xallin karaa waxay u baahan tahay istiraatiijiyadan oo lagu sii socdo eh, dhiirranaan bay u baahan tahay midnimo bay u baahan tahay khilaafaad iyo buuq in laga fogaaday u baahan tahay dowladda federaalka iyo maamul goboleedka in wada shaqeeyaan bay u baahan tahay arrintaas u baahan tahay
waa tahay daawadayaal een, waxaa ila falanqaynayay howlgallada ka dhanka al-shabaab ee soomaaliya ka socda iyo diyaargarowga wejiga labaad cabdiraxmaan sahal yuusuf oo ah falanqeeye dhinaca amniga iyo siyaasadda gees
waa hagaag marka labe wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal meel walba oo aad joogtaan raadiyaha dalsan ee muqdisho ayaad naga dhegeysanaysaan barnaamijka wareega ayaanu ku guda jirnaa markan haddii aanu fiirino ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa daraawiishta dowlad goboleedka jubbaland ayaa howlgallo ballaaran ka fuliyey qaybo ka mid ah gobolka jubbada hoose sida dowladda federaalka soomaaliya ay baahisay howlgalladan oo ah kuwo qorsheysan oo ay sameeyeen ururka shanaad guutada lix iyo tobanaad ee kumaandooska danab ayaa ka dhacay meel u dhow tuulada miidlo waa markaasi miido la yidhaahdo oo lix iyo labaatan kilomitir u jirta degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose ciidamada ayaa waxay sheegeen ama ciidamada ayaa waxaay markaasi halkaasi ku dileen sida dowladda ay sheegtay inta la xaqiijiyey ilaa iyo toddoba ka mid ah dagaalamayaasha al-shabaab oo ay ku jiraan sida dowladda soomaaliya ay baahisay horjoogo lagu magacaabo asad islamarkaasina la dhaawacay shan kale sida lagu sheegay warar ay baahisay dowladda federaalk soomaaliya howlgalkan ayaa ciidamada dowladdu waxa ay ku soo furteen afar qori oo ah nuuca ah ka ah iyo hal qori oo bekhim ah sida markaasi taliyaha ururka shanaad ee guutada lix iyo tobanaad ee ciidanka danab uu la wadaagay warbaahinta dowladda ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa howlgallo ka wada gobolka jubbada hoose meelo ka mid ah inkastoo maalmihii ugu dambeeyey ay howlgallada ka dhanaa al-shabaab ay hakad galeen islamarkaasina aanay u socon sidii hore weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saacraadiyaha dalsan ee muqdisho dhinaca kaleetana wasiiru dowlaha amniga gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cali xaga ayaa ka warbixiyey kulan guddiga difaaca aqalka sare uu la qaatay mas-uuliyiinta wasaaradda amniga iyo taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyada nisaa mahad maxamed salaad oo maanta guddigaasi hortegay waxaana ay ka wada hadleen arrimaha markaasi ku aadan amniga gaar ahaan sharciyada la xiriira waa sharciyada hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyada nisa ee sharciga la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada gudoomiyaha guddiga difaaca iyo amniga golaha aqalka sare senatar aadan cabdinaasir ayaa sidoo kale madashaasi ka hadlay oo faahfaahin ka bixiyey kulankan markaasi ay la qaateen wasaaradda amniga iyo taliska nisa ugu horeen wasiir dowlaha amniga ayaa hadli doono waxaa xigi doono gudoomiyaha guddiga difaaca iyo amniga golaha aqalka sare
waa maantana waa maalin kaloo weyn waxaan iskugu nimidnay oo aan la joognay guddida difaaca iyo amniga ee aqalka sare anigii agaasimaha hay-adda niisa iyo sharciyaqaanada wasaaradda iyo hay-adda annagoo ka wada hadlaynay akhrintii labaad qodobadii ay ka qabeen ama ay u baahnaayeen aqalka sare in loo caddeeyo oo runtii muxuu ahaa sharciga la dagaalanka argixisada sharciga la dagaalanka argixisadu wuxuu muhiimad weyn u leeyahay dalka iyo dadkaba sababta oo ah waa sharcigii qaban lahaa nimanka khawaarijta ah ee banaystay dhiigga shacabka soomaaliyeed si aad ogsoontihiinna shuruucda inoo taallaa kama jawaabayaan falalka ay galaan argagixisadu falalka argagixisadu waa kuwa ku cusub muxuu ahaa dunida gaar ahaan dunida islaamka waxaana soo baxeen intii ay dowladnimada soomaaliyeed ay saaxadda ka maqleen ama daciifka ay ahayd sidaas darteed waxaa loo baahday sharcigii lagula dagaalami lahaa ama la qaban lahaa faldembiidyada ay geystaan oo aanay shuruucda hore inoogu yaala aanay markii hore ka jawaabeen sidaas darteed sharcigan waxaa soo ansixiyey golaha shacabka haddana wuxuu la yaalaa aqalka sare oo aan akhrintii koowaad u sameynay maalintii dhoweyd haddana akhrintii labaad ay geli doonaan si ay u ansixiyaan marka qodobadii ay ka qabeen konseynka ama ay u baahnaa in loo caddeeyo ayaanu ka wada hadlaynay waanaan isku fahnay waxaana rajaynaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan in loo fududeeyo guddida difaaca iyo muxuu ahaa amniga ee aqalka sare waa guddida wadashaqaynta wasaaradda amniga ay kala dhexayso waxaan aada iyo aada ugu ammaanaynaa mar kasta iyo maaragtay sida ay deg deg ah ee ay noola shaqeeyaan ee shuruucdan u geyno u mariyaan golaha gaar ahaan waxaan aada ugu mahad celinayaa aadan cabdinaasir maxamed oo nin dhallinyara oo gudoomiye u ah oo nin caqli furan maskax furan oo runtii isku haynta odayaasha iyo dadaal badanna geysta jasaakum allah khayr baan leenahay isaga iyo guddidaba marka waxaan rajaynaynaa sharcigani marka uu golaha sare ee aqalka sare ka dhammaadana u gudbi doono madaxweynaha si uu u noqdo sharci lagula dagaalamo khawaariijta banaystay dhiigga iyo hantida ummadda soomaaliya maanta oo ay taariikhda tahay labaiy tobanka bish saddexaad labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaa shirkii maalinkii labaad akhrintii sharciyeedka argixisada la dagaalanka argixisada ee u yaalay guddi hoosaadka amniga iyo difaaca ee aqalka sare maanta maxay ahayd maalintii labaad ee inoo ahayd oo anaga aan ka doodeynay n sida uu qabo sharciga xeer hoosaadkana inoo ogol yahay markaan akhrinay kadib iyo doodo dheerna la xmaray guddiga waxaa inoo soo baxday koo iyo toban qodob oo aan u baahanay tafaasiil dheeri ah inaan ka helno wasaaradda amniga gudaha waxaa inoo yimid wasiir dowlaha wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya iyo agaasimaha hay-addan awsugadda sirdoonka qaranka iyo la taliya xagga sharciga oo la socday faaleen iyo falanqeyn dheer kadib waxay noo caddeeyeen ay noo sharxeen qodobada ugu baahneen inay tafaasiishaas dheeriga ah inaga siiyaan aaday u mahadsan yihiin maxaa la yidhaahdaa qodobadii aan hor dhignay si qurux badan ayay inoogu jawaabeen
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac balas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac balas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaas xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afargees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afargees walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeenu ah facebook com hormuud hormuud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
qofna qof uma jeclaado siday hooyadu ilmaheeda u jeclaato qofna uma ilaalin karo siday u ilaaliso ubadkeeda iminka iyo adduunkaynu joognaa waa muhiim ina ubadkaada aad ka ilaaliso shay kastoo xanuun u keeni kara waa sababta nisle nidofotgrow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida ironta vitamin a c iyo d si ilmahaaga difaaciisa u xoogaysto niido waa ubadkaada jacaylkooda waana mustaqbalkooda
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
design daabacaad kule sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfaned qoraal iyo sawir la saaro full color ah ka dalbo oo ka daabaco super sign design istiikaro aad u xardhan iyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersayn waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeyay oo wada dijitaala subersayn brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee super sign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg weeye shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr suber sayn mid loo baga weeye alla ilaah magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuurday ka daabacdan suber sayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin suber sayn suber sayn design
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martidii igu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa macleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
maryaam marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan ilowday soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo iidan qumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunnin
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga jumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraq digaaga jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaadhsiinta somtel qof haysta intoo muru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobil internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobil internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolaribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited a taas waaba sababtaan u sirdho simikaarka somteele waa xirma daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobil internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hannaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobil internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowgla'aan ku isticmaal ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa
waa hagaag dhegaystayaal guudaan caawa inta ayaan jeclan inaan ku saafmeero barnaamijka wareega wararka raadiyaha dalsan ee muqdisho tan iyo kulanti dib nabadgelyo